maanta oo kale labaatanka bisha juun waxaa caalamka lagu xusaa maalinta qaxootiga dunida sanadkana halkudhiga munaasabadda waa qof walba waxa uu xaq u leeyahay inuu helo meel uu ku nabad galo goordhow waxay noo soo socda warbixinno kala duwan oo ku saabsan xaaladaha qaxootiga soomaalida iyo kuwa aanan soomaalida ahaynba balse marka hore warbixintan sida munaasabadda loogu xusay xeryaha dhadhaab waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdisalaam salas
halkani waa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bariya dalka kenya oo hooy u ah in ka badan laba boqol soddon iyo saddex kun oo u badan qaxooti ka soo cararay colaadahii abaaraha ka jira oo futay bartamaha soomaaliya taariikhdu waa labaatanka juun dunidana waxaa ka qabsooma munaasabada looga hadlayo xaaladaha qaxootiga xeryaha dhadhaabna waxaa ka qabsoomay munaasabad ay kasoo qayb galeen hay-adaha samafalka iyo wakiile ka shaqay dowladda kenya iyo qeybaha kale ee bulshada abshir aadan qorana wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soo agaasimtay munaasabadan maanta ka qabsoontay gudaha xeryaha
waad mahadsan tahay seles magaceyga waa abshir aadan qorane guddoomiyaha dhalinyarada dhagaxley maanta waxaa noo qabsoontay xaflad aad weyn xafladaas oo ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka marka waxyaalaha ugu fara badan oo halkaa looga hadlay oo gruubyada dhammaan ay kusoo bandhigayeen waxay ahayd duruufaha adag oo waktigan lagu jiro raashin la-aanta jirto cunayarida biyo la-aanta waxbarashadii oo hoos usii dhacday qaxootiga oo sidiisa hore aanan ahayn marka waxyaalahaasa ugu muhiimsanaa waxyaalaha maanta meesha lagu soo bandhigay waayahay guddoomiye halkudhega sanadkan ee u n h r muxuu ahaa wuxuu ahaa qof walbo meel walbo ha joogo iyo meel walbo uu ammaan uu raadsadaba inuu xaq u leeyahay qofka inuu ammaanna uu ka helo qaxootinimona uu uga diiwaangelin karo xaquuqdiisa oo dhamaystiranna uu ku helo halkudhigga waa sidaas laakiin dhammaan waxyaalaha qaar annaga hadda waan ku haysanaa xerada laakiin waxaa jira waxyaalo fara badan oo aanan ku haysanin halkudhiggaasna ku dhex jiro qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sanadkan wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah sicdabarar xoogan oo ka jira suuqyada ganacsiga dhinaca kalena waxay sheeganayaan biyo la-aan iyo cuntayari baasan oo si guud u saameysay qaxootiga iyadoo xeryaha ay ku dhibaataysan yihiin qaxooti dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada jubbooyinka magacayga waa anfi qaasim maxamed waaye waxaan qaxooti sharci qaxooti waxaan soo diiwaan galay waxaan soo galay ninety one bishii abriil taariikh labiyo toban baan xadka kenya soo gudbay oo sabti ahayd baan nin walba khayradda dib u raac markay saa ay noqoto waxa weeyaan waxaan maanta laleeyahay waa maalintii qaxootiga adduunka taarikh labaatan bishii juun baan joognaa taas iyada ana anaga waxay noo tahay waa maalin murugo maaligo waa maanta murugada murugada maxaa muruga maxa ka dhigay waxa weeyaan biyo male biyo male oon baa loo dhammaanhayaa waxbarasho male iyadana waxbarasho waxa la yidhahda male waxaa cunto male waxaa inta keliya oon sheeganayno alxamdulillahi rabbilcaalamiin soddon iyo labadaa sane aan joognay wakhtiyaalka xun baan soo marnay waa arrimaha sukuuradka dowladda kenya ammaanka anagasa u ballanqaaday way ka soo baxday khayr allah siiya ku bilow magacaaga walaal waxaan ahay beeran daa-uud oo degmada saako kasoo barakacay oo abaarna soo fiijisay oo howlihii naga soo dhammaadeen oo qofna daabishina aan lahayn baaxaana soo fiijisay waxaan rabnaa inayo nala soo caabiya oo guri aan haysanin oo musqulooyin aan hay meeshaan iska taagtaaganahay intaasoo boqolaalna waan nahay caruurta waa naga qaaqaawan yihiin cuntada ka waray gurigeena cuntooda wax aan haysano malaha guri ma haysano cunto ma haysano biyo ma haysano musqul ma haysano wax aan haysano malaha aabas baan u baahanahay iyo gargaar soomaaliyeed musqulka aan maalinta toban iyo laba saac musqul ma aan habeenkii waxaan anakoo cabsanayna aan duurka aadnaa oo meeshaan kusoo musqulayna wax anuga aan haysano malaha dhinaca kalena qaxootiga ku jira xeryaha ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday in xil gaar ah ay iska saaraan qaxootiga ku jira xeryaha si loo hubiyo mustaqbalka qaxootiga ku bilow magacaaga walaal cabdisalaan oo marka ugu horeyso magacayga waa saare cabdilaahi faarax waxaan ku noolahay kaamka dhagaxley in badan muddo sideed iyo toban sano waayo dadkii annaga waddankii aan ka nimid ama madaxda cusub ama madaxweynaha cusubba waxaan ka codsanaynaa in uu dee ummadda soomaaliyeed ya ee qaxootiga ku rafaadsan in uu dee uu wax u qabto midda kale safaaradda safaaradda soomaaliyeed ee ku taalla dalka kenya waxaa la rabaa in ay qaxootiga yimaadaan waraystaan ay eegaan daryeelaan nolosha ay ku nool yihiin qaabka ay u dhaqmayaan waxay cunaan maxaa la cunaa meeshan maalinta qaxootiga ayaa sanadkan ku soo beegantay iyadoo deeqbixiyaasha ay aada u yareeyeen gargaarkii ay siin jireen qaxootiga haryahana toddobaad kasta ay soo gaaraan barakacayaal dhibanayaal u noqday abaaraha ka jira gobolka cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsaned cabdisalaam dhinaca kalena mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ay dadka qaxootiga ah ee ku sugan gudaha somalilan ay helaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada haddaba khadar maxamed cakulle ayaa la kulmay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga cabdikariim axmed xinif iyo hooyo fatxiye muuse aadan oo ka mid ahaa qaxootiga degan duleedka magaalada hargeysa sannad kasta maanta oo kale labaatanka bisha juun waxaa laga xusaa dunida oo dhan maalinta qaxoontiga ee caalamiga ah sannadkii labadii kun iyo kowdii ayaa qaramada midoobay waxa ay u aqoonsatay maalintaasi labaatanka juun maalinta caalamiga ah ee qaxoontiga waxaan booqday qaar ka mida dadka qaxoontiga ah ee ka soo barakacay waddamadoodii sidoo kale waxaan booqday xarunta guud ee haayadda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan ee magaalada hargeysa ugu horrayn waxaan la kulmay guddoomiyaha haayadda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan cabdikariin axmed maxamed cabdikariin xinif ugu horraynna waxaan weydiiyey bal inuu ii sharaxo ama ii sheego qaxoontiga somalilan jooga iyo meelahay ka yimaadeen dixog waanu ku haynaa faa-iido mas-uuliyadeeda ka qaxoontiga waddanka jooga maalgeliyadoon marka la isku daro inta annaga noo diiwaan gashan waa ilaa shan iyo toban kun meelahaas weeye waxaana ka kala socdaan wadamo fara badan bay ka socdaan tirada waxay doonaysa ba kala kala noqoto qaxoonti markay tahay waxa uga badan wadamada carabta maangeliyadoon markay tahayna waxa uga badan wadamada jaararka marka daldal loo eego guud ahaan qaxoontiga haystaan soomaali ahaan dalka ugu badan qaxoonti marka laga hadlayo dad qaxoontinimo la aqoonsaya waxa uga badan dadka carabta iyo mata weliba shan kun lix kun meel hawey qaxoontiga ugu horeeya idin diiwaan gashan waa kuway mudaynta leeg joogay somalilan qaxoontihaan ugu sugnaa somalilan qaxoontiga ugu horeeyey de wuxuu yimi waktigii dowladda minkasta dhacday kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii bay yimaadeen marka laba qeybood bay u qeybsan yihiin wax la dhoofiyey oo waddan saddexaad la geeyey iyo wax dee weli joogaba way jiraan matalan etoobiya o kale hadaynu eegno qowmiyadaha isku dhacyo dambaa jiray dagaalo gudaha etoobiya ka socdaa jiray sanadkii tegey qaxoonti cusub somalilan
ma badnayn wax aan badnayn ba jiray waa awdal yimi waa waa waa diiwaan gelina maangeliya doon baanu diiwaan gelina qaxoontinimo maana noqonsan somalilan iyo guud ahaan caalamka xeerar baa jira ama waxyaabo laysla yaqaano ilaa shan qodob oo adeeg maaragtay nolosha ay u sugan tahay qofka qaxoontiga haddaad eegtid somalilan dadka qaxoontiga maxay maxaad isleedahay way helaan waxay u baahnaayeen dad qaxoontiga waxa ugu weyn qof bani aadan u baahanya waa nabadgelyo nabadgelyo si dhamaystiran bay oo haystaan oo helaan oo nabadgelyo waddanka ku joogaan ku nooliyaan ku socdaan oo ku safraan oo ku shaqaystaan waxaa labaad u baahayeen waa caafimaad caafimaadkana way helaan oo isbitaalada iyo masaajidadaba way ka helaan waxay kale u baahayeen ubadkooda waxbarasho waxbarashadana way helaan oo iskuullada dowladda way dhigtaan ubadkoodu dadka dhigtay qeyb ka yihiin oo kamid yihiin marka si kale haddaan idhaahdo bulshada reer somalilan ba wax la qabaa wixii aan xuquuqda siyaasiga ahayn waa kala mid dadka reer somalilan ciddii qaxunti ahay shaqooyinka oo kale si xoraba u qabsan way shaqaystaan ha aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha haayadda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan cabdikariin axmed maxamed cabdikariin xinif dhinaca kale sida uu guddoomiyuhuba sheegay dad fara badan ayaa qaxoonti ku ah somalilan islamarkaana ugu diiwaan gashan dalal kala duwan waxaan booqday mid ka mida goobaha ay degan yihiin qaxoontiga ku nool magaalada hargeysa kuwaasi oo ka soo qaxay dalka etoobiya sida ay u sheegeen v o a farxiyo muuse waa hooye haysata toddoba carruura waxay ku nooshay magaalada hargeysa in kasta oo waxoogaa meelaha qaarkood laga yaabo in af soomaaligu uu ku yara adkaado haddana waxaan rajaynayaa in dhegaystayaashu ay fahmi doonaan adigu xaggeed xaggeed marka hore deganida inaad ka soo qaxday xaggan galbeedka kaan soo qaxay etoobiya etoobiya ka haa yaad garanaysaa waqtigaad ka timid waqtigaan ka yimid wallaahi ma garanayo laakiin dee waan badanahay intaan joogo waqti badan baad jooga haa waqtiga badan baa jooga marka xaggan waxaad ka diiwaan gashan tahay hay-adda qaxoontiga oo qaxoonti ahaan baad u diiwaan gashan tahay waxaan kasoo diiwaan gashay xaggan somalilan ayaan ka diiwaan gashanahay koonti haa oo etoobiyaan ah haas baa tahay waan filayaa haas baan aha haa waa imisa carruurtaada toddoba toddoba haa halkanaad wada degantihin halkanaa wada deganahay
carruurtaada oo kale waktigii iskuulka ma gaadhay iskuulka laba ay dhigta laba ay marka ay dhigta markaa iskuulladay dhigtaa iskuulka daamiga dhadegdega oo waxbarashada saaxiibka haa saana ba u baranaya kuwa kalena waad geyn doontaa haddii alla yidhaahdo waan geynaya haa xagga caafimaadka ma hesha waan helaa haa waan helaa waan helaa aad baa nagu daweeyaa walaahi ummaadda uma haynoba ummaadda uma hayno marka kaarka qaxoontigaad een, ku ku een, ayaa laydinku adeega ku- goobta haa qaartaga qootiga warqadan qootigun baanu tagnaa wana daweeyaan dhibtayadii waxa nagu jirto dawadii baana siiyaane waana siiyaane waan ka ladnaanaa alxamdulilah waa sidaa raashinkan marka yimaadee waa lana siiyaa waan qaadanaa wallahi bima waan helaa xagga nabadgelyadiina een, alla nabadgelyaan ku haysanaa wallahi idewna taabata waana jiraan anigu yoobadka yagi waana ilaaliyaan allah daayeen reerka somalilan weligaaba waanu duceynayna yaal baan ku korsanne waan ka dhex joognaa annagaa ku korne iyagaan ku korsanne waan dhex joognaa ubadka yagiiba imika iyaalka noo dhadhalayaan humaan uma haysanaa anaga een, xagga dhaqdhaqaaqiina iyo socodkiina taa wax dhiba laba kulantaan amba aanu imika wallahi khudradaan iibsadaa wallahi caadi baanu shaqaystaa wallahi idayna taabata waana jirinba waxa waana taabanaya waana jirin waxa waa nagu daro mooyaane Een, ugu dambayn een, maxaad codsan lahayd waxba waxaan codsadoba caafimaad iyo iyo dadka somalilan caafimaadka ilaayaa siiyoon duceynayno mooyaane waxaan codsanayno waana jirinba aad iyo aad bay umahadsan tahay hooyo fadxiya ee, muuse aaden een, kula kulmay magaalada hargeysa ka mid a qaxoontiga kasoo qaxay ee dalka etoobiya ee qaxoonti ahaan u diiwaangashanee degan een, somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa aad baad umahadsan tahay adaa muda walaal khadar maxamed cakule v o a hargeysa weli wararka maalinta qaxootiga adduunka ayaan ku jirnay dhinaca puntlandna waxaa aad u soo kordhaya tirada qaxootiga u dhashay yemen ee u soo qaxaya magaalada boosaaso qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa furtay meherado iyaga oo gacan ka helaya hay-adda qaxootiga caalamka si ay u soo saartaan nolol maalmeedkooda caadiga ah warbixintan waxaa boosaaso nooga soo dirtay waryaheena faadumo yaasiin jaamac wixii ka dambeeyey dagaaladii muddada tobanka sano ah ka socday dalka yemen waxaa magaalada boosaaso ee deriska la ah dalkaas ku soo qulqulayey qaxooti yemeniyiin ah kuwaasoo door biday inay nabadgelyo ka heli karaan gudaha boosaaso inkastoo qoysaskani ay ku xeeraayeen duruufo dhaqaale waxaa haddana ay xambaarsanaayeen xirfado ay gaar u leeyihiin kuwaasoo ay kaga shaqaystaan gudaha boosaaso hay-adda u n h r ayaa siisay qoysaskan qaar ka mid ah lacago maalgelin ah oo ay meherado ganacsi ku furtaan sida uu v o a u sheegay cabdisamed cabdow maxamed oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka yemen waxaan imi laba kun iyo laba kun iyo sideed iyo tobankii waxaan ka soo qaxay magaalada tecis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga dabeedna waxaan imi magaalada boosaaso hay-adda unisar ay qaabishay horteeda waxaan ii furtaa maqaaxiban furtay oo hay-adda unisar waxay la qabatay oo maqaaxida ii maalgelisay laba goor ii maalgeliyeen cabdisamed ayaa sheegay in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka deegaanka goobaha ganacsigana uu ka qaato daynta Ah, dadka waxay la macaamilaan waxa weye dad fiican si fiican bay la macaamilaaneen waxyaaba badan bay ugu saacidaaneen deynta u kale sida bakhaarka oo marka wax ka qaadanayo deynta bay ugu- ugu saacidaaneen oo bishiiba mar baan xamas ka bixiyaa waxaas waxaan- mustaqbalka waxaan tigsanaa insha allah inaan wax ka bedelo waaxida sii weynayo wadanka dad dad dagaal ku joogsado waxaan rabaa in qol dib ugu laabto maxamed ayaa sheegay inay jiraan xirfado kala gedisan oo ay qaxootigu kaga shaqaystaan gudaha boosaaso waxaan ka- ka nimi waxaan ku nimi wadanka Boos- eh, soomaaliya boosaaso dhalinyaro badan oo yemeniyiin ah oo xirf- xirfado badan kale leh kuwa kalluun waxay yaqaaneen decoration guryaha samayntooda kuwa waxay yaqaaneen alcanka kuwa waxay yaqaan baabuur darowlo weeye baabuurta ay wada yaqaan kuwa waxay yaqaaneen dukaanada sida loo gado ani waxaan ayahay maqaaxiyaha maqaaxilay baan ahay maxamed cabdulaahi shimbiri oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka yemen ayaa v o a u sheegay in muddo saddex sano iyo lix bilood ah uu nolosha qoyskiisa ku dabirayey miis yar oo uu ku iibiyo cadarada saacadaha iyo wixii la mid ah والله الحمد لله اشتغل اشتغل عطورات عندي آه، يعني عربيه ابيع عطورات وبيع ساعات و... انا اربع اولاد ثلاثه سنه وسته شهر waa ilaahay mahadney iminka waa aan shaqaystaa oo barafuunka ayaan iibiyaa waxaan samaystay gaari gacan aan ku kor iibiyo cadarada saacadaha iyo wixii la mid a waxaan leeyahay afar carruur ah waxaanan halkan joogaa muddo saddex sano iyo bar ah qaxooti badan ayaan nahay laakiin runtii ma garan karo tirada saxda ah magaalada boosaaso ayaa waxa ay u muuqataa in sannadihii u dambeeyey ay martigelisay qaxooti fara badan oo ka soo haajiray waddammada yemen iyo suuriya kuwaasoo ay saamaynba aan ku yeesheen dagaallo culus oo weli ka aloosan waddamadooda faadmayaasi jaamac v o a boosaaso